cawalada dagaalka waxaa ka dhacay wuxuu ka dhacay meel eelbaar la yidhaahdo waajid iyo buurnunla udhexaysaa ka dhacay walaal n dagaalku yuu udhexeeyey dagaalku wuxuu udhexeeyey ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa shabaabka khasaare intee leeg baa ka dhashay ee walaala kolley meeshii dagaal ka dhaco horta kasaar wuu jiraa marka haddana intaan ogahay dhinaca qolooyinka shabaabku ani nafteeda waxaan arkay sideed iyo toban oo kasaare ah macnaha siddeed iyo toban qof oo dhimasho aad aragtay adigu haa si fiican si fiican oo labada dhinac isugu jira mise dhinac gaara ah dhinaca qolooyinka naga soo horjeeday oo shabaabka ciidamada dawladda imsa ayaga ka dhintay ciidamada soomaaliya waxaa ka dhaawacmay lix ruux afarna way ka dhinteen laakiin miyaanay u yar muuqan meel aad leedahay dagaal baa ka dhacay welibana saa u culus welibana aad leedahay siddeed iyo toban qof inta aad sheegtay ayaan al-shabaab ka dilay markaad leedahay dhaawacba xaggan in dhinacina aad qarinaysaan khasaaradii soo gaadhay adeer dagaal ma qarsoomo adna waa og tahay mana qaranayno anaku waa sida walaal idinku cid aad garanaysaan oo ka tirsanaa maga- ururka al-shabaab oo dagaalka gudisheen oo madaxdiisa kamid ahaa walaal ani hadda baa ma sheegi karo nin sarkaala ma aanu arkin laakiinse waa la sheegayay laakiin askar badan baa ka dhimatay ma garan qof sarkaale oo aan garanayo ma ma ma arkin ani laakiin askartoodii badnaa oo dhimatay anaab arkay laakiin qof sarkaale kuma aan arkin xaaladii deegaankan dagaaladu ka dhaceen hadda maxaad ku sifayn kartaa meeshii dagaalka ka dhaca horta weerarka anakaa qaadnay waajib waxay jirtay shan iyo toban- shan iyo toban kilomitr kolley ciidamada ciidamada soomaaliya markii hore way la wareegeen ayakaa gacanta ku dhige ku dhigay waa qabsadeen markii dambena waa kasoo baxeen walaal marka haatan gacanta wuxuu ugu jiraa ururka al-shabaab halkii dagaalku ka dhacay saasaan ufahmay hadalkaaga maya maya maya maya ayaku way ka carareen way ka carareen ilaa waxay u carareen tuulooyinkii oo meeska u dhawaa Een, deegaanka ayaa gacanta ku haya xilligan hadda tan cid gacanta ku haysa malaha anakuna waa kasoo laabanay ayakuna markii hore markii hore ay ka carareen walaal Een, laakiin dhegeystayaashu waxay isweydiin karaan haddiiba aad khasaaraha intaa laga gaadhsiiseen oo ilaa siddeed iyo toban qof aad sheegtay inaad ka disheen een, waxa keenaya inaad haddana kasoo baxdaan oo meeshii gacanta ku hayn kari weydaan
markii hore inaan qabsano ayakaa joogay kutalagalkan waxaa ahaa wuxuu ahaa inaan weerarno oo aan kala xirno ujeedkaana iyo kutalagalkaana saas waa walaal marka idinku uma idin weerarin inaad meesha qabsataan baad hadalkaa ka fahmayaa ee waxaad u weerarteen oo keliya inaad meeshan ka ka kaxaysaan ha ha saasaan u weerarnay ha walaal